Waxaa maanta magaalada Qaahire ee xarunta dalka Masar lagu wadaa inuu ka furmo shir madaxeedka ururka Jaamacadda Carabta kaasi oo looga hadlayo dib u dhiska Gaza. Madaxda halkaasi gaaray ayaa waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk Soomaaliya iyo madax ka socota beesha caalamka. Afhayeenka xukuumadda federaalk Soomaaliya Faarax Maxamed Jimcaale ayaa faahfaahin ka bixiyay socdaalka ra-iisul wasaaraha iyo wafdiga hogaaminaya ee u anbabaxay magaalada Qaahire ee dalka Masar.
ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya mudane xamse cabdi barre iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa caawa soo gaaray magaalada tan qaahira ee caasimadda dalka masar ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu ka qayb galayaa shir aan caadi ahayn oo ay isugu imanayaan madaxda ururka jaamacadda carabta oo looga hadlayo sidii dib loogu dhisi lahaa kaza islamarkaana loo caawin lahaa shacabka reer falastiin ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo madasha shir madaxeedka ururka jaamacadda carabta ee ka furmaya berito magaalada tan qaahira khudbad dheer ka jeedin doona ayaa waxa uu ka hadli doonaa mowqifka dowladda soomaaliya ee ku wajahan qadiyadda dadka reer falastiin waxaa mar kale uu ku celin doonaa in dowladda soomaaliyeed ay si adag u diiday hadaladii dhowaan israa'iiliyiintu ay ku baaqayeen ee ahaa in la barakiciyo shacabka falastiin taasi oo ah xadgudub cad oo ka dhan ah sharciyada iyo axdiyada caalamiga ah iyo weliba kuwa xuquuqda aadanaha islamarkaana khalkhalgelin kara amniga guud iyo nabadda gobolkan iyo tan caalamkaba shirkan uu ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ka qayb galayo ee madaxda ururka jaamacadda carabta berri uga furmaya magaalada tan qaahira ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli muhiim ay u tahay soomaaliya sababtoo ah dowladda federaalk ee soomaaliya waxa ay xubin ka tahay golaha amniga ee qaramada midoobay waxaana ay door firfircoon ka ciyaaraysaa masraxyada caalamiga haddii ay noqon lahayd dhinaca amniga diblomaasiyadda iyo weliba xagga dhaqaalaha taasi oo markhaati cad u ah horumarka la taaban karo iyo weliba jihada toosan ee xukuumadda dan qaran ee uu hogaamiyey ra-iisul wasaare xamsa ay u jihaysay dalka soomaaliya kale ra-iisul wasaaruhu kaga hadli doonaa sidii xal loogu heli lahaa dhibaatooyinka kale ama xasaradaha kale ee ka taagan waddamada kale ee carabta sida suudaan ra-iisul wasaaraha iyo wafdigiisaha ayaa waxa ay halkaasi uga qayb galayaan shir aan caadi ahayn oo ay yeelinayaan madaxda ururada jaamacadda carab oo looga hadlayo dib u dhiska gaza